halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay inalana socodsiinaysa sahra ciidla nuur
kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaynu maanta ku eegi doonnaa saamaynta uu gobolka geeska afrika iyo weliba dadka soomaalidaba ku yeelan karo weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta lagu ganacsado ee ku taalla magaalada nairobi oo loo yaqaan westgate moll oo koob iyo labaatankii sebtembar dable sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee soomaaliya ay weerar qorshaysan ku qaadeen iyadoo ilaa haddana uu socdo howlgallo baadhitaano la xidhiidha sidii weerarkaasi u suurto galay iyo weliba xaqiijinta tirada rasmiga ah ee ku dhimatay moolkaasi oo la aaminsan yahay inay jiraan weli dad la la'yahay sidoo kale waxaa dhowaanta weeraro kale oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa laga geystay goobo kala duwan oo ka mida gobolka waqooyi bari ee dalka kenya inta aynaan u gudagelin barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka iyo martida igala qaybgelaysa ugu horrayn aynu wada dhegaysanno warbixin uu wariyaha v o wed ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere uu ku eegayo sida ay dadka reer kenya u arkaan xaaladda ammaanka iyo sirdoonka dalkaasi iyo sida ay u socdaan howlaha dadka soomaalida ah ee degan xaafadda islii wixii ka dambeeyey dhacdadaasi ilaa iyo koob iyo labaatankii sebtembar markii weeraradu ay ka dhaceen westgate ayaa waxaa soo kordhaya warar tilmaamaya in hay-adaha sirdoonka qaar ka mid ihi aanay shaqooyinkooda si wanaagsan u qabsan sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan mudanayaasha gobolka waqooyi bari laga soo doorto gaar ahaan koonfurta wajeer cabdulaahi diiriye dood dheer baa ka dhacday aqalka baarlamaanka oo ku saabsan falkii foosha xumaa oo ka dhacay koylabaatankii sebtembar westgate doodaas waxay ku saabsaneed guud ahaan dhibka ka dhacay siduu nagu qabsaday intay dhibkan uu ka bilowday maxaa hallaabay maxaa dad yacnii argagixisa oo runtii diinna aan sal ku lahayn oo runtii annaga haddaan muslimiin nahay waan ognaho diinta islaamka shuqul kuma laha waxnito waa diinta islaamka yani waa tii waxay sheegay diinta islaamka ninkii hal qofe nooleeya waxay lamid tahay adduunkadadkii oo dhan nooleeya ninkii hal qof dilana waxay lamid tahay adduunka idil inuu dila marka runtii doodaas qaas ahaan waxaan dhaliil u soo jeedinay laamaha ammaanka iyo sirdoonka laanta kenya waxay leedahay laan sirdoon oo la yidhaahda n s i s oo runtii dhaqaalo badanna lagu bixiya oo la rabaa in heerka ay gaarta levelka camal dunida hormartay yacni hay-ad kuwaa la mid ah ayaa laga rabay dhaqaalo fara badan baa lagu bixiyey juhdi fara badan baa la geliyey laakiin waa nasiib darra xitaa inna wax war ee tuhun ee information ee kamaysan haynin aniga adiga intaan oo kale naga ahaayeen marka runtii waana sababtaana ugu dhawaaqaynaa laanta ayada in dib oo habeen lagu sameeya ninka u weyn uu iscasila shaqaalaha ay iscasilaan saraakiisha sare ee laanta sirdoonka intaa keliya ma ahay iyadoo idil dib habeen lagu sameeyo waayo shaqada way iska jiibteen waxyaalaha runtii aan yaabanahay yaan aamini karnaa intan ka badan dadweynihii khalkhal bay ku beertay meel walbana saameyn bay ku yeelanaysaa oo bulshada arrimaha bulshada iskuulaadkii caafimaadkii dhaqaalihii goobihii ganacsiga dhib bay ku yeelanaysaa marka dadweynaha waxaan usoo jeedin lahaa in laamaha sirdoonka iyo booliska aada iskaashi loo sameeyo la shaqeeya oo war la siiyo information la siiya waxaa kale oo xildhibaanku uu tilmaamay in xuduudaha ugu dheer ee dalka soomaaliya ay la wadaagaan ay tahay deegaanka wajeer koonfurteeda isaguu ka soo jeedo isagoo sheegay in dadka deegaankaasi ay si weyn ula shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loogu guulaysto nabadgelyo taama iyadoo uu ka warramay weliba qaraxyadii ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka wajeer aniga deegaanka laga soo doorto oo kursiga wajeer south wuxuu xuduud la leeyahay xuduudda ugu dheer oo soomaaliya iyo kenya la leedahay waa kursigaygaas ee wajeer south ee laga soo bilaabaa dhinaca gada gariley iyo meel la yirahdo faafxadhoon cawsquran ilaa kaadiif afmadow bumaraaya in libooya laga gaara xuduuddaa dheer ayaan soomaaliya la leenahay waana walaalahan dadka soomaalida ah runtii dhibaato fara badan oo maadaama dowlad la-aanta ka jirta soomaaliya iyo nidaamkii xaggaas oon aada u adkeen ayaa ka jira laakiin runtii ani ma jeclaan lahayn in aan dadkaas soomaalida eeda waayo hadda waxaan aaminsannahay qoladan wesgate qabsatay oo dhibkan geysatay xataa qolo burcad ahoo sida hadda meelaha iyo shabaabkan hoose oo localka maba aho waxaan waa wax international terrorist
caalami baad leedahay caalami international xitaa waxaad ka ogaan kartaa sida ay hadda westgate ay u ataageen ay falkan u geysteen yacni niman sophistication ahoo aad u qalab culus iyo tababaro culus wata.
hayste oo hata khibradooda ay ka sarrayso eh, kuwa ay ka kale.
sarrayso. hata intelligencekooda intelligencekeena wuu dhaafsiisanaa waa la dhihi karaa intelligence dowladda n s i s ka iyo qolada argixisada intelligencekoodana dhaafsi dadka ku dhaqan xaafadda islii ayaa iyagana waxa ay tilmaameen in xaaladooda noloshu ay aad caadi u tahay marka laga soo bilaabo koob iyo labaatankii sebtembar iyadoo goobaha ganacsigu ay si caadiya u furan yihiin qaar ka mida dadka ayaa aragtidooda waxa ay ka dhiibanayaan goobaha ganacsiga goorta ay yimaadaan ama waxbarashada iyo siyaabaha ay u saamaysay westgate waxyaabihii ka dhacay marka ugu horreysa waxaan ambaareynanaa tallaabada waxshinimada ah ee lagula kacay westigate haddaanu nahay ee, dad soomaalida degeen islii khaasatan ganacsatada wax isbeddel oo ka dhacay ma jira haba yaraateen ganacsigayga oon ahayn xanuunkaa dadka wada gaadhay iyo ummadda reer kenya oo dhan caadi oo si fiican buu shaqaynayaa
adeer magaca waxaa la yidhahaa xoosh salaad maxamed ilaa iyo intii westgate wax ka dhaceen ganacsigiina wax saamayn hadduu ku yeeshay iyo say islii xaaladeedu ahayd wallaahi een, wax saameyna haddeertaan een, ugu yeelatay ma jiraan kolley een, wax waa iska jireen cabsi kolley oo dhanka dowladda ay leeyihiin een, waxyaabo noocaasaa jiro oo macnaha dhanka soomaalida laakiin waxa waaye ilaa hadda wax dhiba aan aan aragnay ma jirto ganacsiguna ganacsiga alxamdulilah kolley sidiisu aad furi jirteen iyo Waa- saacadihii furba saacadiina waa xirtaan waa intii kolley intii hore aanu furi jirin ilaa iyo sagaalkan furnaa subaxnimo labiiyo tobankan waa xirnaa oo maqribnimo adeer magacaaga iyo sidaad u aragto waxyaabihii westgate ka dhacay hadduu ganacsigiina saameeyey ka hor iyo kadib magacayga waxaa waaye marka hore markaan ku bilaabo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye cabduqaadir maxamed xuseen oo ku magac dheer qorane runtii wixii ka dhacay westgate runtii aad baan uga xunnahay walaalaheena horta reer kenya aad baan ula qaybsanay murugada iyo dhibaatada ka dhacday magaalada me- meesha ka dhacday westgate run ahaantii ganacsigan wax saameyn kuma yeelan si caadi u socdaa si daruur u socdaa wax dhibaatana maana aragin wax mushkilana maana aragin dhallinyaro badan oo gabdho iyo wiilal bale oo iskuulaadka dhigta oo subaxii iskuulka aado oo galabtii ka soo noqda oo u soo hoyda xaafadda isli ayaa iyaguna ka mida kuwa hadda eh, maraya xaafadda isli adeer magacaaga iyo waxbarashadaadii hadday saamaysay iyo iga waran magaca waa shaa- Samaa- shaafiic samaale maxamed maadaama een, ay ka dhacday maxaan lahaa westigeed xoogaa qarax iyo waxyaba iskuuleedkeen waxaan caada u dhiganaa inkastoo ay cabsi cabsi habeenka xilligaan socon jirna inaan soconin oo cabsi dowladdan ka qabnayo waxyaaba oo raaf iyo waxba u jiro bad laakiin hadda alxamdulilah may wax dhibaato jira ma laha dhallinyarada ganacsatada ah, qaar baa saacadaha ka shaqeeya qaar baa tagaasida wada qaar baa een, dharka wareejiya een, dhammaantood xaafadda ayay dhex maraya dadka alla kula waxaa ka mid ah adeer magacaaga iyo ee, waxyaabaha aad ka shaqaysa iyo haddii wax saamayna arrinta westgate intay dhacday kadib ganacsigiina hadduu saameeyey wax ii sheeg anigoo ah magacayga maxamed waxaan joogaa islii waqtigaa subax jiraan soo baxaa maxaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa electronic saacado waxaa mid isbedel sideeda u socta hawsha aad buu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere aynu gudagalla barnaamijkeenna oo ay marti igu yihiin brofeser axmed ismaaciil samatar oo muddo dheer cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka dhigayey jaamacadda macalister college ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka cabdi diirsheeh oo bartay political science haatanna madax ka ah ururka soomaalida qurba joogta kanada ee loo yaqaano somali canadian diaspora alliance oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo liibaan cabdilaahi cigaal oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo wax ka dhiga jaamacadda george mason university ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka En, haddii aan brofeser axmed samatar ku hormaro dad badan ayaa ku doodaya in ururka al-shabaab lagu jebiyey dagaaladii milatari ay kula jireen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom dhul badan oo gudaha soomaaliya aana laga qabsaday haddana waxaa muuqata inay fuliyeen qaar ka mida weeraro ay hore ugu ballan qaadeen oo ay sheegeen inay gudaha kenya gaar ahaan magaalada caasimada ah ay waxyeello ka geysan doonaan sidoo kalena ay howlgalle ka fulin doonaan wadamada soomaaliya la deriska ah amaba ay ciidamadoodu soomaaliya joogaan marka ma muuqataa sabab loo odhan karo awoodda shabaab waxaa lagu wiiqay soomaaliya gudaheeda anigu de kuguma raacsanin walaal in eh, waddanka gudihiisa lagu wiiqay oo ay oo aanay quwad ku haysan weli dhul badan bay joogaan eh, waanay muuqdaan eh, laakiin intii hore dee quwaddoodu ma aha oo dhul in laga caydiyey oo laga qaaday dhul badan way jirtaa Eh, waxaan se ku bilaabi lahaa jawaabtayda diyo anu waxaan qabaa al-shabaab waxay yihiin in loo qaybin karo afar group in loo qaybin karo dadka ku jira ee dhallinyarada ah kow inay yihiin dad dhallinyaro ah oo ay u geysay al-shabaab inay ka qayb qaataan waayo shaqala-aan baa ugeysay waxay cunaan iyo shaqala-aan baa ugeysay markaa meel yaroo mushaaharo yar ay ka qaataan eh, ayay noqotay shaqala-aantuna way keentay adduunyada meel walba dad sidaa intay u niyad jabaan doonta dee meel kale oo ay ku noolaadaan waa kow gruub kale ayagu jira oo ah dad ay u geysay wadaninimo oo khaasatan ku abaabay ababay wakhtigii etoobiya ciidamadeedu dhulka ay soo galeen kacay oo yidhi dee waddanka yagii inaanu ka ilaalino ciidamada shisheeyaha ayaanu doonaynaa kana saarno dibna aan loogu soo saqajaamin waa nationalist taasna waa group groupka saddexaad an waxaan qabaa inay yihiin dad siyaasadaysan oo soomaaliya oo doonaya inay siyaasadda waddanka ka qayb galaan diinta islaamka sida iyagu ay u macnaysteenna ay ku xukumaan oy dadka ku khasbaan taasina waa groupka saddexaad ka afraadna waxa weeye dad ku xidhan dad kale oo aan soomaali ahayn oo meel kale laga wato oo lacag shisheeye iyo magacyo shisheeye iyo siyaasad shisheeye iyo diinta islaamka oo si shisheeyaa loo macnaystay oon soomaali shaqacaynkaasi ku lahayn oo la wato iyay iskugu jiraan bay aniga ila tahay marka in sidaa loo kala sifeeya waa lagama maarmaan waxaana gunta hoose ay tahay haddii aanay jirin dowlad soomaaliyeed oo ciidan dhaba oo soomaaliya leh waynu lahaan jirnay dowlad soomaaliyeed iyo hoggaan soomaaliyeed haddii aanu jirin oo ciidan sidaa usoo dhisa adduunyadana ka qaata wixii looga baahan yahay ciidan soomaaliyeed oo ammaanka hilalaya haddii aan la helin waddanka gudihiisana waxaa dhacaysa qalalaaso fara badan dadka shisheeyahana dee dhibaataynu u geysan doonaa sidaa iminka dhacday waa tay aad baad umahadsan tahay anu gudbo cabdi diirshe oo jooga toronto canada waa mahadsan tahay waa ina salaamo dhammaantiin marka ugu horeysa horta waxaan rabay inaan halkan uga tacfiyeeyo dhammaan dadkii qaraabadoodii wax ku gaareen ama dadkii nafsad ahaantooda wax ku gaareen soomaali badan oo runtii degan kenya ayaa maanta waxay dareemayaan in dhibaatadii meesha ka dhacday ay un si un u saameynayso ha ahaato in dhibaato toosa ay soo gaartay ama mid dadbani ay soo gaartay sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo jiritaankoodii nabadeed intaba waxay dareemayaan in dhibaato maaragtay ay soo wajahday shabaab fenomeniga oo soo baxay oo shabaab la yidhaahdo profesorkaas si fiican u sheegay waxaan un ku dari lahaa jiritaanka ay soomaaliya ka jiraan waxaan u kala qaadi lahaa mid arrimaha gudaha oo waddanka dhexdiisa dhibaato ka jirta iyo mid caalamka oo dibadda ka imanaysa tan gudaha ka jirta waxa weeye dalku dalka soomaaliya hay-adihiisii dawliga ahaa oo aada iyo aada u liita oo burburay ayaa qeyb ka ah horta oo soo celintoodu waxay xal ka noqon doontaa arrintaas waa midda koowaad tan labaad dhaqaalo la-aanta iyaduna lugta ku haysaa burburkaas oo baahida jirtana arrintan lug bay ku leedahay arrinta kale ee dibadda ee la dhihi karo dibadday ka imaanaysaana waxa weeye arrintan oo international terrorismka ama maaragtay loo yaqaano quwadahan ka imanaya dibadda sida alqaacida ama maaragtay kuwa kale ku lug leh ayaa lug ku leh arrinta kaloo la dhihi karo dibadday ka imanaysa waxa weeye wadamada dariska ah oo dalka soomaaliya aan marnaba doonayn in xasil siyaasadeed ka yimaado oo raba qaran soomaaliyeed oo aan tabar lahayn markasta inuu ka jiro meeshaas ayadana carabka taas waa in lagu dhiftaa lug bay ka yihiin fenomeniga ka jira soomaaliya ee shabaabka waxaa kaloo soo haray siyaasadda caalamka ee soomaaliya ku wajahneyd muddo dheer ee ahaa soomaaliya in laga dhigo qeybo kala burbursan oo iska soo wada horjeeda siyaasaddaa dibadduna lug bay ku lahayd marka waxaa la dhihi karaa xalkeeda marka dambaan ka hadli doonaa laakiin shabaab hadda tabartooda ma sii badna runtiina waxaa keliya oo xallin kara arrintaas ummadda soomaaliyeed oo ama wadahadal siyaasadda ku dhamaysta ama ku dhamaysta qarankii soomaaliyeed oo dib loo xoojiyo waatay waan kusoo noqon doonaa kolley inaynu hoos ugu daadegno qodobadaasi waxaan tegayaa liibaan liibaan kusoo dhawow barnaamijka aragtidaada ku saabsan qodobkanaynu hadda ka hadlayna ama su-aasheena koobaad bismi illahi raxmaan iraxiim horta shabaab cudud horta runtii waxaanay cudud kuma filna waxaa kugu filan waxa weeye waxaana konton qof dhamays inay arbushaaddaa samayso dhaqaalaha ragkad ku riddo teror iyo iyo walbahaar ku riddo waddanka oo dhan qasto intaasaa kugu filan muhiimadda ugu weyn waxa weeye maanta seebaa shabaab looga guuleysan karaa ciidamada soomaaliyeed iyo amisom markay meel qabtaanba waxaa la doonayaa markiiba gurubad gargaara in la gaarsiiyo lama gaarsiiyo meeshii in la qabtaa laga dhaqaaqa haddii laga dhaqaaqo waxa weeye mar walbaba way soo noqonayaan shalay intay ku gadanahayeen oo kale way ku gadanahayaan dhalinyarada marka weli annaga waxaan ku jirnaa emergency recovery kuma jirno emergency baan ku jirnaa gargaar baa lagu jiraa taegta waxa weeye ciidamada meesha jooga soomaalida hadda shabaab waa soomaali ciidamada soomaalida meesha joogta waxay qaataan fraction one tenth boqol dollar bay qaataan kuwa kale markay laba kun qaataan intee bay gaarsiin kadhaa boqol dollar oo mararka qaarkood maaragtay aanan joogto loo siinayn Waa tan.
kaxigta waxa weeye kenya haddaan usoo dhacdhaco kenya north east boqolkiiba sagaashan dhalinyarada meesha joogta waa shaqo la-aan taasi maxay ku tusaysaa marka kenya run ahaantii waa waa dad haraan bay wax la yidhaahdo oo sharci waana looga u dhigtay iman ilaa doonaa luus waa la sax dhiibay ay waan gartay liban waan u iman doonaa qodobkaasi een, een, halkaas iigu yara haki Een, su-aasha labaad haddii aan u gudbo kenya waxay ka mid tahay wadamada ciidankoodu ka joogaan gudaha soomaaliya waxaanay eh, bishii oktoobar ee labadii kun iyo koob iyo tobankii si iskeeda u qaaday weerar ka dhana al-shabaab Een, kenya oo isu diyaarisay oo go-aansatay inay shabaab kula dagaalanto xuduudka wadanka ay dariska yihiin ee soomaaliya marka kenya oo diyaar u ah inay dagaal la gasho shabaab haddana goldaloolooyinka ka muuqda maxaa sababaya waxaa sababa dee kenya waa wadan soomaali ka xoolo badan oo- oo dhaqaalahaygu ka weyn yahay adduunyaduna si gooni ay eh, ugu shubto maxaanku dhahay mucaawano iyo investment iyo howlo caynkaas nairobina waxay noqotay magaalada laga soo mulo koonfur soomaaliya ayay noqotay halka laga maamulo oo wixii adduunyada soo maraya nairobi caasimadii soomaaliya bay noqotay Eh, marka waxa weeye kenya inay la timaado dee oy mu- musuq maasuqeega ka baxdo oo iyaduna dowladeeda sii adkayso ciidamadeeda adkayso oo xuduudka ay adkayso taasuna uma jeedo military adaguna inay dhigtay shuruucaha iyo nidaamka ay adkayso soo quwadda dowladda kenya la fahanteeda ayaa jilicsan oo iyada qura- gudaheega lagu canaananayaa inaanay hawsha ka adkayn inay waddankeygii si wanaagsan oo adag ay u maamusho Waa tahay.
laakiin halka aan laga tegaynin waxa weeye xaq bay u leeyihiin dadka soomaalidu inay ka dhiidhiyaan haddii ciidamo shisheeye waddankooga ay soo galaan oo weliba dadkooga ay maxaanku rahay xaaqaan xaq bay uleeyihiin dadka soomaalidu meel walba ha joogaane inay taa ka dhiidhiyaan waa tan.
laakiin xaq uma lihin inaynu inakuna dee dadkeenu intay gudbaan ay dad masaakiina oo caadiya oo qaarkood ay muslim yihiin eh, in argagixiso caynkaas oo lalayo taana xaq uma lihin marka xaqii dowladda kenya inay xuduudkeyga ilaaliso oo nidaamkeyga ay ilaaliso oo la xaq dhowro xaqii dadka soomaalidu ahayn labada xaq baa isaga yaala waxa taa dhammayn kara uun oo labada xaq isku keeni kara dee dowlad kenya madaxdeeda oo garanaysa xaqa dadka soomaalidu ay leeyihiin iyo dad soomaaliyeed oo madaxa oo garanaya xaqa deriska uu ku leeyahay iyo sida loo ilaaliyo xaqa dadka ay wakiilka ka yihiin ee soomaaliyeed xaqooga loo ilaaliyo Aad baad intaasa umahadsantahay.
arrimahaasaa maqan bay la tahay aniga waad mahadsan tahay waxaan u imanayaa een, cabdi dirshe cabdi een, marka dhegaysto dooda profeser samatar maxaa kaaga baxay maxaad se ku kordhin lahayd isla su-aashaasi ah kenya oo diyaar u ah inay la dagaalanto shabaab in haddana weeraro argagixiso gudaha wadankeedii laga samaynayo amaba een, laga samaynayo caasimadii kenya waa mahadsan tahay Een, ah, marka ugu horeysa kenya xaq waa u leedahay dalkeeda inay difaacato Eh, sidaan la soconnana dal kasta asagaa laga rabaa danta uu leeyahay inuu difaacdo kenya xaq bay u leedahay danteeda inay difaacato ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyana waxay xaq u leeyihiin dantooda inay ayaguna difaacdaan maaragtay hadalka eh, profesorka uu yidhi runtii anigu taa lama qabo maantay hogaanka soomaaliya jooga ee uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh waxaan u arkaa inay la yimaadeen ajenda cad oo ay ugu horreysay security-ga waddanka in la soo celiyo dhowr iyo labaatan sano burburkii dalka maray oo soo lagu dhiftay oo dhibaatadaas ka dhacday waan ogsoonahay baaxadda uu la egyahay si kastoo aad u caqli badan tahay ama profesor kasta aad u tahay dhibka maanta soomaaliya ka jira sida looga saaraa way dhib badan tahay haddii ummadda soomaaliyeed ayna iskaashan ummadda soomaaliyeed oo wada jir ah oo dantooda guud wax u qabsanaya unbaa looga bixi karaa loogama bixi karo somalilan iyo puntland iyo xaggaland loogama bixi karo waxaa looga bixi karaya oo keliya ummad soomaaliyeed oo dantooda guud si wada jira gacmaha isaga qabsada oo maaragtay ka wada tashada taama ka jawaabi hogaanka kartaa hadda jira I'm sorry, let me finish. Aa- aan dhamaysto waxa waye hogaanka hadda jira waxa weeye waxay la yimaadeen ajenda cad oo lix qodoba adduunweynahay u geeyeen soomaali weyn bay u geeyeen qorshay wadaan sagaashan iyo saddexda degmo ee aan ka naqaanay berigii qaranka soomaaliyeed uu dumayay waxa weeye sagaashan iyo saddexdaas degmadaba qorshay u sameeyeen qorshahaasna waxay la kaashanayaan caalam weynaha waxaa kuu soo haray kenya kenya intii xaqa ay u lahayd markay samaysay sida sharcigu adduunyadaha uu qabo waxay ahayd inay xuduudooda kusoo noqdaan ilaa ay amar ka helaan dowladda soomaaliyeed waa ka xumahay hogaamiyaal waxaa soo maray dalkan aad iyo aad u liita waxaa loo baahan yahay dad u naxaaya dadkii si wada jir ah oo aan kala qaybinayn Eh, ma ka jawaabnaa taa mise waa waa tahay waa tahay profeser ha maya dee anigu walaalkay eh, waan eh, ku raacsanahay qaybo badan oo ka hadla laakiin halkaanu iska diidannahay waxa weeye an waxaan qabaa dowladda xasan sheekh madaxda uu ka yahay kuwii hore inaanay ka duwanayn inaanay ka duwanayn kuwii horeba intaa uu ku hadlay way ku hadleen laakiin maamulka yaalla iyo kartida maanta xamartaana tii hore kama duwana ayaan anigu qabaa inkastoo adduunyadu fursad ina siisay taa labaad een doonaya jawaabta inaan ka bixiyo waxa weeye siyaasadda soomaali weyn ee walaalkee uu ka hadlay dee way macaanaan jirtay oo marka guud laga eego dee waa hadal caqliga geli karaya wey laakiin dee taa waa lagu kala tegey Eh, hadday soo noqonaysana xisaabteedii iyo farsamadeedii ma lama hayo marka dadka somaliland eh, eh, degani ee markii horena dowladnimadnimada iyo isku isku tagga soomaalida iyo wadajirka iyagaa keenay wadajirka waatay marka arrinta yaynaan marka waxa weeye in loo qiro in loo qiro waxay waxay samaysteen iyo guulaha ay gaadheen in loo qiro oo weliba lagu daydo weeyi marka dee anigu uma jeedo maxaanku dhahayey inaan si gooniya un u ammaano somalilan waxaan u jeedaa waxa weeye war siyaasadii xamar lagu maamulayo waa lagu kala tegey dadka halkaa degana waxay samaysteen dowlad iyo nidaam ay isku badbaadiyeen oo ay maanta nabadgelyo ku haystaan oo waddankoogii ku socdo ku dhismayo Eh, marka waxa weeye de arrintaasi in si gooniya loo eego umaan ka hadlayahay laakiin de baahida guud ee ummadda soomaalidu ay qabto sida walaalkee uu sheegay eh, waa mid eh, inoo taalla sida wax looga qabanaya soomaali bay u taallaa maantana lama hayo madaxdeedii iyo dowladdeedii arrintaa fahmi lahayd lama hayo waatay aad baad labadiinuba u mahadsan tihiin cabdi diirshe iyo profesor axmed ismaaciil samatar arrinta yaynaan gudaha een ku soo celinin mawduuca yaynaan ka gudbin idinkoo aad iyo aadaan u ixtiraamaya hadalladiina waxaan shahrow anigoona taagoyn waxaan rabaa hal inaan eh, idhaahdo eh, su-aashii hore aadna weydiisay oo ah kenya maxaa sababay inay soo gasho waa liibaan Eh, ha professor liban waxa waxa weeye mid baan kuu sheegi eh, pro- eh, professor saitoti oo ahaa ninka u qaabilsanaa securityga gudaha kenya intaanan wax la afduubin oo kenya aysan usoo gelin kenya shabaab ma soo gelin waxay ahayd nimanka eh, pirateska weeye nimanka wax afduubay waa kala duwan yihin ka hor buu ka hadlay in qalalaasaha ka jira xuduudda haddii aysan joogsan ayadoona qalalaasa ka jirin in ay usoo gudbi doonaan soomaaliya taa waxaa ka horreysay eh, in ciidamo qabaa'ilo ka kooban oo xuduudka ku teedsan inay u fureen eh, tababaro ayagoo ku beegan arrintooda dhankaas koonfur soomaaliya inay xoogga saaraan dib waa inaan u jaleecnaa wixii hore usoo jiray iyo sababaha keenay kenya inay soo gasho taasi waxay u gobol xaaraysay arrimaha laga lahaa south soomaaliya shabaab marka haddaan usoo dhaadhaco nabadgelyo la-aanta maanta jidha waa central iyo south somalia waxa dowladda keliya la doonaya inay focus ka saarto waa labadaas qeybood marka waxyaabo badan baa jira oo sababahaya soomaaliya maanta inay u baahan tahay waddo dheer oo lagaga saaro dhibkan jira wadanimaduna waa inay soo noqotaa waatay intaasay kusoo koobahaya aad baad umahadsan tahay professor liibaan cabdi diirshaan u gudbayaa cabdi haye Een, eh, waa mahadsan tahay Eh, runtii ku noqon maayo arrintan eh, gudaha Eh, waxa een, aan rabo un inaan ku daro eh, shabaab eh, inay jiritaankoodu qayb waxaa ka ah sida hadalkayga aan ku bilaabay ee tabardarrada qarankii ku timid ama weaknesska waxa la yidhaahdo oo gudaha ka jira muxuu yahay marka qaranka dhibka macnaha weaknesskaas maxaa kamid ah waxaa kamid ah xuduudihii dalka inay dayacan yihiin waxaa kamid ah ummadii soomaaliyeed dad kamid ah in hub laysugu dhiibayo annagoo ujeedna in wadamada dariska ay soo hubeynayaan dad waxaa nahay isku deegaana isku afa isku diina oo runtii ilaalsan kara qaranimadaas markaa si wada jira u ilaalsano waatay waynu ka gudbaynaa su-aashaas iyo guud ahaanba een, qodobkaasi waxaanu imanayaa professor axmed ismaaciil samatar markaad eegto weerarkan abaabulan ee ay shabaab sheegteen ee laga filiyay gudaha kenya gaar ahaana magaalada ee nairobi ma wuxuu kuula muuqdaa een, mid si fudud inta loo abaabulay oo aan howl badani ku bixin saamaynta uu keenay maadaama dad rayidii wax ku noqdeen ay weynaysay oo ka dhigtay wax weyn oo howlgal ballaaran ay ka dhigtay mise weli shabaab oo damacsan inay u gudbaan dagaalkooda heer gobol oo ay wadamada jaarka ah oo dhan ku faafaan wixii ay qarax ka geysan karaan iyo wixii howlgalsan oo kale ah ka fulin karaanba labadaasi aragtiyood Right, axmed keed aaminsan tahay ama I- I think kuugu anigu waxaan aaminsanahay eh, inay inay ta dambe tahay oo eh, shabaab anigu ma qabo quwadoodu inay aada u yar tahay Eh, waxaa lagu qiyaasay ugu yaraan lix kun ilaa toban kun in ay jiraan dadka tirada raadiya oo soomaaliya oo al-shabaab ku jira Eh, inkastoo dad shisheeyena ay qaarkood yihiin laakiin intooda badan probably over 85 90 percent 95 percent ay yihiin dad soomaaliya Eh, taasi horta waa haddii cadadka caynkaasi uu jiro dee waa waa that's formidable waa wax aad iyo aada u culus weeye oo idablaho ishaysta oo shan kun amba toban kun oo qof oo caynkaasoo ishaysta aad bay quwad u leedahay oo is- oo weliba ismaqiiqaya ta labaad waxa meesha ku jira waxa weeye waddanka kenya gudihiisa dad baa jira aada iyo aad dowladda kenya iyo nidaamkeyga kasoo horjeeda xeebta dadka saaxilka degan kenya oo xandhuurtoodu ay tahay magaalada mombasa waxa xitaa lasoo gaaray meel laga hadlo in intaaso ay ka go'do kenya inteeda kale oy gooni uga baxdo waayo wax badan bay tabanayaan xagga horumarka dhaqaalaha iyo siyaasada quwadeeda iyo howlaha caynkaas dadka saaxilka degan oo muslimka u badan iyaguna marka hadday taasoo kale jirtana dee waxay dhalinaysaa albaabo furan oo ay shabaab wax wada qabsan karaan oo dad badan oo ka hadlay masaajida iyo dhulka qaarkood ayaa ku dhawaaqay inay al-shabaab taageerayaan oo halkaa degan oo aan soomaali ahayn qaarkood Eh, marka waxaasoo dhamme waxay ku tusaysaa in aan magaalada nairobi sidaa inta loo tago hubab culus halkaa la geysto anu waan arkay eh, westgate waan tegay waan ka qadeeyey waan ka casheeyey shaah baan ka cabay waan aqaanaa halkay tahay waa magaalada xundhurteeday ku taal marka soo gelideeda iyo hubka la dhiganayo iyo barnaamijka loo samaysanayo waxaasoo dhamme wax maalin iyo laba uun lagu yar qaban karo ma aha waxaan tuhunka weyni uu yahay in laga soo shaqeeyo oo nidaam hoose eh, dad loo ogol waxaan eh, ay ku jireen dabadeetana sidaa ay ku soo galeen dhufayska ay ku samaysteen deetana maalintii ay bilaabeen inay dadkii toogtaan oo ay qaraxii bilaabaan waxaasoo dhammi marka la isku wada duubo dee waxay ku tusaysaa inay nidaam kasii hooseeya uu jiro tobanka qof amba dhowr iyo tobanka qof ee yimid meesha ee markii dambe iyagu dee hawsha qabtay wax ka weyn iyo barnaamij ka weyn inuu ka dambeeyaan anigu tuhunsana waa tahay aad baad umahadsan tahay waxaanu imanayaa cabdi diirshe khatarta ay markaa haddii een, hadalkaasi brofeser axmed aad ku raacsan tahay khatarta ay ku keeni karto guud ahaan gobolka iyo een, guud ahaanba amniga caalamka waa mahadsan tahay eh, zahra Een, eh, waa xaqiiqo waaye haddii dalka soomaaliya eh, aan la xoojin eh, ciidankiisii eh, aan la xoojin xuduudihiisa ayna wadanka aan la sugin eh, haddii aan laga kaalmeyn eh, ummadda soomaaliyeed inay helaan nabad guud iyo mid dhaqaale labadaba haddii aan laga kaalmeyn waxaa dhici karta inay sii weynaato awoodda ay leeyihiin shabaab iyo qeybaha kale oo argagixisada ah ee adduunyada ku nool soomaaliya ma aha meesha keliya ay argagixisa joogto sidaad la socoto wadankan afghanistan oo aad ka wada qabno waad la socotiin inta dawladda oo isugu tagtay inta ciidan oo la geeyey saasoo ay tahayna weli waxaa dhacaya maalin kasta in dad la laayo ciraaq haddaad eh, maaragta aan la socono sidoo kale intaasoo sano ayaa hadda waxaa ka socda lacag la gelinayo milatari xoog lahoo loo sameeyey iskaashi caalamahoo socda masana waxaan arkaynaa in maalin kasta dad lagu laynayo arrimahaasoo dhan waxay tusaale u yihiin waxa ka dhici kara geeska africa waa tahay ee, waa tahay waxaan u gudbayaa waan kuusoo noqon brofeser axmed Een, liibaan cabdilaahi cigaal aniga iyo cabdi eh, diirshe maalin dhaweed shir baan ka qayb galnay waan tagnay waddanka mar walbaba markaan tago waddanka waxaan isku dayaa inaan xoogaa socdo oo soo fiiriyo meelaha qaxootiga ku xaraysan meelaha dhibaataysan dhibku gaaray ciidanka siday u nool yihiin habeen baa waxaa ka dhacay qaraxyo badan magaalada bando baa la galay markaan warwaraysay dadkii waxaa la ii sheegay in ciidanka qaranka qaarkiid qoryaha ay iyagu leeyihiin oo lagu ijaaro waddan noocaasa ma u malaynaysaa marka inuu ciidan shabaab u dhigma amaba niyadoodii lasoo dhisay inay ka horte ka hortegi karaan waa maya waa tahay waad mahadsan tahay Masoo geli kartaa.
brofeser samatar ah feri eh, anu eh, walaalkay eh, eh, waan waan ku raacsanahay en, eh, arrinta qiimaha ciidan iyo miisaanka uu ku leeyahay waddan inuu dego oo in nabadgelya ka dhacdo laakiin mid baa taa ka horeysa waxa weeye dadka meel ku wada noole soomaali oo kale iminka dadka meel ku wada noole waa inay horta ku heshiiyaan inay dad yihiin wax isku ah oo dan ka dhaxaysa waa inay ku heshiiyaan haddii taasu aanay jirin institutionka aad dhistaaba wuu kala daadanaya wuu kala daadanaya ciidankuna sidaasuu kala daadanaya haddaanu ciidanku waxa uu dagaalamo oo laisku og yahay aanay jirin iminka lacagtan yar ee lagu yaboohay ee la- ee laba bilyan iyo toddoba boqol ee- ee- ee milyuun ee- ee ee dollar la abuuray waa lacag weyn markaad dhan ka eegto laakiin lacag sidaa u weyn maaha markaad eegto baahida ummadda soomaalidu ay qabto sida loo soo dhisayo waxaan uga jeedaa waxa weeye markaa su-aashaadii adduunyadu waajib baa adduunyada ka saaran ummadda soomaalida in si buuxda loo gargaaro waxa yare lagu yaboohayaa meel waa laga yaabaa inay gaarsiin karto in yar haddii si wanaagsan loo maamulo kuma filna ummadda soomaalida soo dhiskayga ciidankoo qudhaanay ku filayn haddii ciidan dhaba la samaynayo la hubeynayo iska daa dadka qaxootiga lasoo rarayo iyo shaqooyin la abuuro laakiin dowlad soomaaliyeed dadka madaxda u ah amba kuwii hore ha noqdaan eesha madax baanu nahay ummadda soomaaliyeed amba kuwa jooga iminkae xasan oo madaxda ka yahay noqotee iyagana waa in laga helaa markhaatigii maaha hadalka uun markhaatigii xafiiska ay hayaan dadka ay abuurayaan ummadda ay dhisayaan madaxda ay abuurayaan ciidamada ay dhisayaan inay yihiin kuwo karti iyo hufnaan iyo daacadnimo lagu dhisay ee aan ahayn xaafadayntii lakala qayqaybsanayay iyo dan yaroo shaksiya oo siyaasadeed taayna haysataana taa weeye lacag kastoo adduunyada laga keenaana meel ma gaaraysa haddii taas soomaaliya aanay horta keenin waatay marka haddaynu u nimaadno arrintan ururka al-shabaab liban markaad eegto waxaad joogtaa dalka maraykanka dhallinyarada soomaaliyabaa qurbaha ka taga maxaad u malaynaysaa in wiilka ama gabadha dhallinyarada ah ee soomaaliyadda ah ee halkan ku kortay ama ku dhalatay howlgal intuu qaado ku dhinto amaba uu isqarxiyuu dad laayo sidee loogu qancin karaa bay kula tahay horta sahar waa mahadsan tahay walaal dadku markuu soo qaxo waa indha xiran yahay waalidka halka lagu keeno qaxootiga lagu keeno ama ay ku yimaadaan ayagoonan aqoon u lahayn gobolkii iyo degaankii iyo luqadii iyo dhaqankii baa kusoo dhex dhacna markaan kusoo dhex dhacno cunugu marka markuu iskoolka aado sideedda saacadooda ugu horreysa oo most productive uu yahay uu wax ku fakarahayo amaba uu wax ku abuuri karo wuxuu la joogaa culture kale markuu guriga kusoo noqdo culture kaluu la imaanaya taasi dhaqan fara badan oo barrier fara badan baa jira oo runtii u diidahaya waalidka iyo carruurta inay wakti isu helaan taasaa keenaysa marka culugu hadduusan waalidka wakti u helin wakti waxaa u helaya kuwa uu la joogo ama dugsiga ha noqdo amaba iskoolka ha noqdo oo dhaqanadii soomaaliga ahaa in laga tago dhibkaasna waxa weye waa dhib weyn oo soomaalida qurbaha ka haysta cunugkii wuxuu lahaanahayaa laba dabeecadood oo kala duwan aad baad umahadsan tahay waxaan imanayaa brofeser axmed ismaaciil samatar waxa weeye oo ugu horreysaa waxna waan ka qoray arrimahaas dadka soomaaliyeed ee dibadda u soo baxay weliba galbeedka yimid wadamada galbeedka dad badan oo faa'iisay way jiraan oo gartay xisaabta taalla dhulka ay yimaadeen dhaqanka yaalla tartanka yaalla fahmay deg deg isku bedelay ka qayb galay najaxay way jiraan laakiin in badan baa hoos u dhacday iminka minnesota oo kale haddaad eegto dadka dhallinyarada soomaaliyeed ee jeelalka ku jira tiradoodu aad bay u fara badan tahay markaad u eegto percabita ah intaanu nahay minnesota dadka soomaaliyeed markaad eegto cadadkaygu intuu yahay dad badan baa jeelka ku jira oo dhalinyaro ah marka dambe markaa waxa ay u qalba jecsanaanayaan inay yidhaahaan anigu ma joogi karaya dhulkana waa inaan ka qayb galaa howlaha halkaa ka socda sidii aan badbaadada wadankii iyo ummadii soomaaliyeed uga qayb geli karo marka waxay deg deg u gelayaan dee meeshii soo jiidata waana dhalinyaro al-shabaab iyo dadka la socdana markaa halkaas ayuu propagandahoogu ka soo gelayaa amba ha loo diineeyo amba ha loo maxaanku dhahay wadaniyeeyo amba labadii ha layskugu daro halkaasay kasoo gelaysaa tartankii halkana dhinac buu dabka kaga hayaa inay ka qayb galaan xaggana waxaa haysataa ceebtaa oo ay doonayaan bal intii taagtooda ah inay wax ka qabtaan taasaa markaa karinaysa inay xiisadaasu gasho dabadeed ay geli karaan laakiin mid baan doonayaa dadkiina ina dhegeysanaya inay fahmaan ma badna tiradooduna aad bay u yar tahay dadka xiisaha caynkaasiiu galay inay wadankii amba geeskii taga oo ay gagixisada ka qayb galaan laakiin waa mid had iyo jeer dhici karta ta labaad aniga waxa ila tahay aan ku celiye meelaha dadka soomaalidu ay tuseen in ay ka adkaan karaan wixii ammaanka ku saabsan inay iyagu is ogolaadaan dadka halkaa deganu is ogolaadaan oy taariikhdooda wada fahmaan adduunyadu meelahaas xoolo cusub oo waaweyn ha geliso masalka ha noqdaan waa lagama maamaar bay iga tahay waxaan kusoo gebagabeynayaa iyagoo mahadsan walaalahay adiguna aad aada u mahadsan tahay waxaynu u baahannahay doodo joogto ah oo run ku wada hadlaya oo ummadduna ay dhegaysanayso oo debateska caynkaasa had iyo jeer la wado waa lagama maarmaan de arrintaa ammaankuna waxa weeye number one haddii ummadi ay is ogolaanayso aad baad u mahadsan tahay brofeser axmed samataan waxaanu imanayaa cabdi diirshe cabdi adigana waxaan jeclaan lahaa doodaada inaad kusoo gabagabayso taladaada ku aadan amaba ku waajahan khatarta uga iman karta dadka soomaaliyeed ee caalamka ku kala firirsan ka bilow kenya ilaa iyo dunida dacalladeeda oo dhan waad mahadsan tahay midda ugu horeysa oo dadka walaaca ay uga bixi karaan oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin ay ku hanan karaan nabad inay dadka kula noolaadaan waxa weeye horta waa inay la yimaadaan dadka meelahaas degan iskaashi ayaga dhex dhexdooda ka jira waa inay la yimaadaan iyo midnimo ayaga ka dhaxaysa doonta guud ummadda soomaaliyeed inay gaarto waxaa lagu gaari karaa taa qarnimada inaan isla raadino dhammaanteen aad baad umahadsan tahay cabdi diirshe liibaan adigu mid intaa wax ku dari lahayd mise waynu soo xidhnaa waa barnaamijka waa waa soo dhamaystiraya laba qodob dhowr qodob baan rabaa inaan soo koobo keliya wax badan maaha waxaa muhiimadu tahay qurba joogta communitygu meel kasta ay joogaan somali community baa jira communitygaas in lagu lagu xirmo oo waalidka uu ka warhayo caruurtooda meeshay subax walbaba cagta dhigahayaan geninka dambena inay ogaadaan in ay usoo hoyanhayaan inaysan maxa maaragtay aysan ku hoyan eh, jeelalka talabaad waxaan rabaa inaan hal wax oo hadda runtii barrier nagu ah oo runtiina hortaagan waxaa ka mid ah waa four point five four point five ilaa laga gudbo oo la helo dad tayo leh ama aqoon hufan leh in hoggaanka ay qabtaan oo loo xulo meel walbaba as an professional inuu qofka yaqaano wuxuu sameynayo baahidana dabooli kara oo tilmaami kara baahida hay-addaas uu joogo horta kama gudbeyno guud ahaan taxigta haddaanan la helin dib u heshiisiin haddaanan la helin waxa weeye meel horumar lagu gaaraya male qodob kaloo waxaa jira oo amniga u daran haddaanan disarmament la sameyn laba qof Ciidanka baad hubka wada dhigis.
hadlaysaan hub buu qofku soo qaadanhayaa haddaad is afgaraweydaan ku- waa kugu dhufanhaya waa iska dhaqaaqahaya xamar oo dhan hubku waa daadsan yahay marka khatarta halkaana waa ku jirtaa dhammaantiin waan idinka mahad celinayaa wakhtiga qiimaha badan iyo eh, barnaamijka sida araa'da kala duwan dhammaantiin waan idin mahad celinayaa asalaamu calaykum
intaasi ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay marti iigu ahaayeen brofesor axmed ismaaciil samatar oo muddo dheer cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka dhiga jaamacadda macalister college ee gobolka minnesota cabdi diirshe oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada toronto ee dalka kanada madaxna ka ah ururka qurbajooga soomaalida ee reer kanada iyo liibaan cabdilaahi cigaal oo isaguna wax ka dhiga jaamacadda george mason university ee gobolka virginia inta aynu barnaamijkan la mida iskugu imanaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahra ciidle nuur oo inoo soo diyaarisay barnaamijkaasi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a